Hay'adda Hub iyo Wasaaradda Dhalinyarada, Shaqada iyo Shaqaalaha ee maamulka Khartoum ayaa magaalada Laascaanood ee xarunta maamulkaasi waxa ay ka daahfureen tababar ku saabsan caafimaadka maskaxda. Tababarkan, oo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo wacyigelinta dhalinyarada, ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasiirada maamulka SCC Khartoum, Wasiirka Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha, Shaqada iyo Shaqaalaha SCC Khartoum, Jaamac Maxamed Mursal ayaa ugu horeyn tababarka furay.
Hadda aan u soo istaagay horta trainingkii waa inoo furan yahay insha Allah subxaana wa tacaala wuxuuna socon doonaa muddo saddex cisho ah ka wasaarad ahaan annaga sharaf gaar ah iyo bay noo tahay in shaqadii aan anagu qaban lahayn in ururka dayr dalladda dayr iyo tiimkan hob ayuu istaageen mowduuca laga hadlayana waa mowduuc aad iyo aad u xasaasi ah oo ah ka hadlaya mental health caafimaadka maskaxda dad badan baa waxay moodayaan marka la yidhahdo mental health qof waalan say suhuur sheegtay qof caadiya dhammaanteen waxaynu la kulmaynaa mental problems Dhanka kale, qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay furitaanka ayaa goobta hadallo ka jeediyey.
muddooyinka u dambeeyey waxaanu xoogga saaraynay in annaga ka dhallinyar ahaan ee aanu aqoonta dhallinyarada dhisno kor u soo qaado Ee, waxaynu ka soo baxnay xaalad iyo marxalad culus oo wakhtigeeda iyo waayaheeda lahayd oo dhallinyaradu shafka xabadda u dhiganaysay oo wiilka dhallinyarada ah ee magaalada jooga ee aan qori sidan la takoori jiray la caayi jiray lala yaabi jiray Ee, mowduuca aynu ka hadlayno waxaa hormuud inooga ah oo inu hogaaminaya oo halkan fadhiya ee, fayse cabdi warsame sucaad cabdulqaadir sucaad cali cabdulqaadir iyo cayshe cabdi maxamed oo runtii ka socda magaca halkaad ku arkaysaan oo la yidhaahdo hab oo ah institution ka jira ee norway ee dhallinyaro badan oo aqoon-yahana oo eliidana ay ku midaysan yihiin runtii oo reer SSC khaatumo ah oo aan rajaynaynana inaanu noqon trainingkii u horreeyey iyo tababarkii u horreeyey laakiin aan rajaynayna inuu noqdo ibafur wax weyn oo miisaan loo dhaxalgalana ee deegaankan laga fuliyo ogno ee wuxuu la xiriiraa taromatiga maskaxda ku dhaca marka dagaal ay dhacaan ee dadku uma yaqaanaan xanuunada maskaxda ku dhaca xanuuno iska normala waxaa laga yaabaa qofku haddii xanuun maskaxeed cid ehelkiisa ah ee qabto inuusan kuu sheegin iska dhaaf inuu isagu hayee hadduu qofka cid ehelkiisa ah ee qabto xanuunka inuusan ku oran karahayn xanuunkaasa haye waxyaalaha aan kula yaabo dadka waxaa ka mid ah qof maskaxiyan u dhibaataysan ama depression hayo ama post traumatic war hayo ama walbahaar joogta ay hayo ba waxaa lagu oranayaa il baa ku dhacday ama sixir baa haya Caafimaadka maskaxda oo muhiimad weyn u leh bulshada ayaan inta badan lagu baraarugsaneyn arrinkaasi oo ka mid ah caqabadaha dalka ka jira.